iyadoo maanta ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha labaad sanadka labada kun labaatan iyo saddexda ayaa inta badan meelo ka mid ah dunida waxaa laga xusaa maalinta jaceylka ee loo yaqaano valentin day haddaba maalintaas ma tahay mid la xuso oo loo dabaaldego waxaan wax ka weydiiyey sheekh cabdicasiis dhaqane oo ka mid ah ducaadda mandheera waxa uuna sharaxaad ka bixiyey maalinta xuska jaceylka iyo waxa diinta islaamka ay ka qabto iyo halka ay ka soo bilaabatay maanta waa taarikh afar iyo toban bisha labaad oo sanad walbana ku aadan maalinka ay ku magacaabeen valentine day oo dabaaldega maalinka jaceylka ay ku magacaabeen waayo maalinkan waa maalin oo gaalada badanaa laga soo gaari waaye isticmaalaan oo muslimiinta ay shaqo ku laheen in layskaga diga arrintan waa laga maarmaan maxaa yeelay hadday magaaladeena ka jirinna meelo kale oo soomaali ay ka jiraan dhul kale oo soomaalia degta ay ka jiraan marka horta baasha anayta leeyahay valentine day leeyahay oo loo dabaaldega dhaqan gaalo waaya gaalo ayaa laga soo gaari wadanka talyaaniga oo italy loo yaqaano ayay kulley kasoo bilaabatay sida taarikhda iyo macnaha lagu xusay lagu sheegay gaalada sidaas ayay suuqa kusoo geliyeen oo maalinka dabaaldega jaceylka loo yaqaano culummada islaamka markay fadhiisteenna waxay ay baashan magac ay ugu bixiyeen maalinka xumaanta fuxshiga inay tahay maalinka zinada inay tahay ayaa loo bixiyey maxaa yeelay waa maalinka jaceylka baa lagu leeyahay oo raggii dumarka ay isku qasmaayiin ragga iyo dumarka inta ay isdhex yaacaan oo cuntada afka isu geliyaan oo nidaam xumada meesha ka tahlaasiyaabaysa waaya baashan taarikhdeeda markaan akhrina gaalada kaniisadaha marka dambe waxay soo saareen markay arkeen dhaqan xumada ka jirta baashan inay dhaheen baashan bal diinteenna aan ka saarna marka wax oo gaalada marka dambe zamankan dambe ay ka cabaadeen oo oo kaniisadihii hataa ay ka soo cabaadeen waaya aa laga yaabaa anaka soomaalidana inaan aan la ku leenahay oo hadda facebookyada markaas fiirisa baashan waa laisu tahnidiyaa oo habi valentine day ayaa lasoo qora dad soomaali ayaa soo qoray inta badan sheekh cabdicasiis ayaa dhallinyarada uga digay xuska maalinta jaceylka waxa uuna ugu baaqay in ay ka fogaadaan wax walba day wax walba oo xun oon diinta islaamku la ku lahayn in laga fogaado waa laga maarmaan haddaa laga fogaan waayo oo dadkii looga digi waayo abaaraha iyo kuleelaha iyo dhibka jira iyo sixir bararka waa sii siyaadaya marka arrintan aa ujeediin dhallinyarta khaasatan waa inay ka digtoonaadaan maxaa yeelay waxaan war nabi maaha war diinna maaha war culimo ee culammada islaamka ay soo qoreenna maaha meel adduuweynaha meel ay ku fadhiisteen oo ay dhaheen maalinka jaceylka waaye kolley waxaan ogna maaha waa barnaamij oo nimin oo ay soo qorteen oo adduunkan raba inay inac u leexiyaan rabo waayo waxaan bay soo qorteen meel bay fadhiisteen way fikireen maskaxday ka shaqaysiiyeen maalinka jaceylka ay soo saareen gabdhe iyo wiilale oos arkaysaa fara badan isku dhex qasma oo afka cunto isu gelina oo garbaha isqabsana oo ajnabi kale ayaad arkaysaa oo meel iskugu imaaday marka xaaraan waaya nooc min azina waaya ilaahayna qur-aanku wuxuu ku dhahay walaa taqrabu zina wardadoo zina ugu dhowaanina oo ka fogaada marka wada la marana ayada ugu xum marka walaalayaal arrintaas ayaa maanta idaacadda u fadhiisanay afar iyo tobanka febraayo oo ah maalinta loo asteeyey jaceylka haddii la xuso maxaa ka imaanaya mar kale waxaa ka jawaabaya sheekh cabdicasiis haddaa la xuso waxaa ka soo baxaa in oo carada ilaahay ay imaada zinadana ay sii korato oo zinada ay magac yeelato suuq ay yeelato baa kasii kordhaysa rag iyo dumarka inay isku qasmaan oy isdhexmaraan ayaa ka kordhaysa in oo gabdhihii iyo wiilishii ee fasaadka ascaadi u noqda ayaa kasoo kordhaysa in oo amarka ilaahay la jibi ayadana waa rashaad bay u noqonaysaa cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera